barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha maarjan oo waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaad ku dhegaysan doontaa waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe coodi anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socota toddobaadkanna hal abuuro su'aalo kala duwan u bandhigay gobaad ayaa ku jira gobaaday inaade saxaraha gungumahala magafiya dhibkiisii badda gayraheedii hadduu guurla kaa furay gallad eebba weeyee mar haddaad kalbeed timid yurub gobi ma joogtee gobaad horey u soo soco garoonka new york iyo washington mar soo gaar gobta cagaha soo dhigo gaari aad ku socoto iyo baasaboor gorgoro iyo shaqo gooniyaad helin haddaa guur u xiistana gayaan kula facaabada waan gartay mar haddii su-aashaas la weydiiyo layidhi welibana gayaankiina waa lagu hayaa gaadhina waa lagu siin baasaboor gorgorana waa lagu siin talow gobaad maxay kaga jawaabtay ragga gudinu qaatee lacaginiyo dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagobah idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weydi maankee bal gadaal u laabtoo gabdhayahow mar kala shira
ismaaciila waa laismari laayahay aad yaad cayaartaasi waa laismari laayahan maqli jir markaan idaacadaha dhegaysan jiray dhinaca sugaantana waxaa dhegaystayaasha barnaamijka ugu haynaa maanta
quruxey ilwaad waa soo quruxey socotaa qaybta kalea soo socota ismaaciil waa sugi waaye caashay adiguna waxaad tiri idaacadaha dhegaysan jiray haatan aadunbaa idaacadii ka hadlaya sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan dhegaystayaal intaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dadka codkooda dhiibanaya ee waddanka niger ayaa xaddan soo dooranaya madaxweyne iyada oo maxamed duuh isofu ay u eg tahay in uu si fudud ugu guulaysto doorashada kadib ninkii isaga la tartamayey ee la xabisay sababo caafimaad dartood waddanka dibaddiisa loogu qaaday iyadoo mucaaradkana ay ku dhawaaqeen inay qaadici doonaan doorashadaasi iyo wixii ka soo baxa wariyaha v o a ee dalka niger ayaa sheegaya in codbixintu ay si degan uga bilaabantay guud ahaan dalkaasi saacadihii hore ee maanta madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa safar qaadanaya muddo saddex maalmood ah ku tegaya dalka cuba madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee xil haya ee muddo sagaashan sannadood ku siman safar ku taga dalka cuba wuxuuna noqonayaa waana hogaamiyayaashii ama mas-uuliyiintii ugu horreysay ee dalkan booqda tan iyo wixii ka dambeeyey kii markii xukuumaddii fidal castro ay inqilaabtay xukuumad ay taageeri jirtay dowladda dalka maraykanku
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciil goor dhaweed waxaan sii daynay tacshirada yaryar oo laysku ganayay oo la leeyahay baasaboor gorgorna waa lagu siinaya gorgorku waa baasaboorkan maraykanka ee ay calaamadda u tahay een, gorgorka aad iyo aad iyo gaadhi cad iyo waxbaa layidhi baa la- iyo wiil baa lasugu Ho- kadalaya horta ma gorgor baa mise waa gallayr horta waan ku Ah.
wareera anige mise waa labadaba waxaan filayaa waa muuqaalkiisa haatan aad uma xasuusto laakiin qoladii naasidata Hay.
ayaa la weydiinaya waa tahay marka sheekadaasi gobaadna waa loo gacan haadinaya laakiin iyada weli waxaa ku jira shaki baa ku jira maxay ka shakisan tahay gobaad Ah, sida u muuqato markaan eegno iyo maansideedu say u dhacayso iyadu waxay leedahay dhinacii dalka ayay la haysaa iyadu ay Ah.
kasoo tahriibtay hay waxay leedahay durba waxaad moodaa qurbihii Ah.
inay is arkeen markaa london bay joogtaayo halka- ninkanna maraykan buu jooga wuxuu leeyahay waa ninii london inantaa mar haddii la meelayn waayey ah, ah.
kaba kaale maye malaha siduu hadalka u dhigaya wuxuu leeyahay halkaasi maaragtay een, qurbaad soo aaday magacii qurbin bay wadaagaan maraykan soo gaara maraykan soo gaadho maraykan baa halkii magaraysa dunida looga talinaya marka maraykan ka soo deg oo halkan kaalay oo maxaan ku yidhi washington iyo new york baa lagaa soo dejinayaa guri cad iyo gaadhi waa la isku kaa darayaa haddaad doontidna waa ka xulanaysaa gayaankaaga marka wuxuu leeyahy yurub waxba maahay halkani mo halkan saasuu hadalku soo dhacaya waa tahay bal sheekadaasi dhegaystayaasha ismaaciila waan u kala baxno waa tan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkan malaha waxaad iga sugaysaan waa jawaab laga bixiyo farriimihii iyo dardaarankii kala duwanaa ee ku socday gobaad dabcan gobaad lafteedii ayaa idiin jawaabaysa gaar ahaan dhallinyaradii kala duwanayd ee ku soo halqabsatay intaas waxaa dheer hal abuuro kala duwan oo ku kala nool maraykanka sacuudiga iyo soomaaliya oo farriimo soo diray aan ku horreeye magaalada muqdisho waxaa maanso ka soo diray hal abuur lagu magacaabo sayid cumar bashiir shiikhdoon isaga oo jawaabo kala duwan u diraya hablihii ku fogaaday wiilasha wuxuuna kala dooransiinayaa qodobo kala duwan aan idin kala dhex baxo hal abuurka iyo halka uu maansadiisa mariyo sumcadyada la gamay iyo gantaalaha la subkiyo saymaha gugcaye gurxamada baxaye goornaanta hoosiyo gamasta iyo eebada gadgadoonku kororiyo gowaan raacu farabaday garwaaxaysi nimankaa gasha seefta ka dhigee gaashaanta ugubka tookha iyo garmaamada hanad geysi ba-an oo gani lagu manaystayo gaban haatan kacay iyo gacal aaminaan ahay isna waa giryaaloo gacan waa ka maran yahay da-na waa gaboobo gadadliyo casaaniyo wax waashan geesley loolankaa u galayow maxaa loo gergerihaa inantani ganacsiyo ma alaab la gadayaa garan waaye aniga iyo xaajada gabiib iyo gurnaantan maxaa baday saancaddaa gurguurtiyo inan garmaleetiya maxaa isku galdhigay gunya baar umuuraha garadiyo ilaa majo isgogoladay aanbaane waa maxay galoobuxo aaway garowshihii miyaanaan garwaaqsanin mise eelku gabadhiyo waxa raga dhowaangala horaa ila galeediiray goombaarta nacastiyo gaarida fariidda walow geesan uu dhaqo gambooley sirteedaa lagama sal gaaree mawjadaha isgalay iyo maskarada gadaamin waa howlo guuniyo gebidhaclaha dumarow u goolmuundantoodiyo damac lagu soo gaabsaday kanka gurasintiyadoo ku meel gaar dharaartan kana geed fadhiisiyo ku soo qaad arrimo guur kana adaan guddoonkiyo kuu dhiibtay gaarkee guushahay ku oro oo durbadii isgadiyoo kulligood ka guuro hadba galaba meel dego adinkoon gabaladayin yarta guudka firataay xalashada gayaankiin guluf iyo dhaleeciyo garaafaha ka timidoo geedaan dhammaanoo aan laga gayoonin waad nagu lugaysee gablantale adduunay gabraartiinnu dheera shirqoolkaad gangimateen inta geesi caan iyo halyeegalo kafuula qabri lagu gufeeyo dartiin uu iiilgalay tiro lalama gaaree walownaan garsoor furin godob baa ka tiilee galoof ololka beenta kalgacayl inaga dusa garka iyo wadnaha bidix oo dhari gadaashii waxa aan u goobnaa allaylaha gaf weeyaan waa gunaanad sheekadu warna gabagabeeyee laba arrimo soo gala qirta gaasirnaantiin iyo gashigaad beerteen rawaakii garaabee haddii kala guro abbaas gananacu ma fiicnii haddaadnan ged kala bixin hablayahowna kala gura waan gartay hadalkiisu uu cad yahay dalka sacuudiga waxaa isna maanso kale ka soo diray hal abuur lagu magacaabo cabdisalaan ibraahin isaga oo hal abuuradii doolarka ku doonay hablaha u jawaabaya dhinaca kalena gobaad si hoose ula hadlaya oo leh gobaaday armay ku wanaagsan tahay in aynu labadeennu howlaha gaarka ah dhammaysanno oo aad raggan badan ee ku daba ordaya aad iska hilmaanto inkastoon gabyaa ahay inkastoon guweynahay inkastoon garaad iyo caqli guuna leeyahay garan waaye xaajadan gees iyo faruur xidhan hablaheenni geel iyo goyn waaye faraskuba miyaa gini adduun iyo doolar loogu gelaya goblan tale adduunyahay gabagaba inay tahay gedda ay maraysiyo guudka aad ka garataa gabadh guudka loo dabay oo gurigooda joogto oo edab lagu gardaadsho qurux gaar la noqoto giddigood raggoo idil guudka ay ka eegtaan ninka gini ku baayacay leyl buu gudayaa waxba wuusan garanayn hees guun ahayd oo guyaal hore baxdaa tidhi geela xoole kuma jiro gobaaday in hadeer goob walbaba ha joogay raggu guud ahaantii gayaankaaga weeyaan waxse kala guraayo oo kala geynayaa jira kaan geel lahayn ee gaawaha u culin ee ramadkuna guga u dhalin gaajo kaama reebee gobaaday iska ogow ku kastaba ha qooqee rati aan gadaal baran geel laguma daayee gobaaday iska ogow mar hadduu guweyn yahay gadhku uu gondaha tegay gibil lama hagoogtee gobaaday iska ogow gabagabada maansada gobaaday ina adeer haddaan soo gunaanado dadkan soo gabyaayee midba gees ka soo galay gaar inooga saaro aan gurig yagleeloo tale aan gorfaynee geedkaa hadhkiisiyo goobta haramaas kale gooni mau istaagnaa haddii cabdisalaan fariintaas soo diray tolow gobaad isaga iyo wiilashii horeba maxay ugu jawaabi fariin ayay ka soo dirtay magaalada london waxay jawaabo u kala qaybisay hal abuuradii siyaabaha kala duwan ugu soo halqabsaday iyada oo hablahana gunaanadka maansideeda dardaaran ugu soo jeedisay muddaan gaabsanayay mar hadday gadoonto xaajadii guracantoo gees kale u baydho ragna guud ahaantood gafka ii xambaariyey aniguna go-aankayaan golaha soo dhigo guriceel baraawiyo saylac goonyaheediyo golihii darwiishkiyo gorgoriyo nugaal iyo gada iyo wardheer iyo gaalkacyo iyo bari gobolada dalxiiskaee webiyada gudbaayiyo baddu ay ka guuxday kuu la dhigay barwaaqada guud ahaan dalkeenii wiilasha garaarka ee gabayada ka tiriyow godob baan tirsanayaa ma garaabi doontaan mise waa gadiinii wiilashaa gurxamayow garalee madowbaa inaad garabka siisaan ninka gabay xilkiisii markii aan godoomayna garab qudhaysoo dhan xalkeebaad gobaaday gacal ay ku sugan tahay gunta xamar ninkaa jiree gardarada badheedhee marwe geeriyootay ugu tegay godkeedow haddaad geesi jira tahay garta madalka niqi kara gar cadaaladeed qaad ama gaabsa hadalkaba godob lama xambaartee gabankaa cartamayee su-aalaha ganaaye guruceel ku noolow gabdhaheenna soomaal gayigooda hooyay gogol wacan ku seexdaan anna guuro layldhexe gabay iguma baaqdirin kuna waxaanu qaatana inay gaajo reebtiyo guryo inay binaysaba kama sheego golayaal gobta ay ku gulantee ka gaabsaday jawaabta waa gunaanadkayga iyo maasada gunteeda iyo gebagabada hadalkee hablaha go-aankaiyo garashada ka simanow go-imaadilowdeen gafkayna raguu galay gurufka iyo colaadaha gobolada ka jira qaar ragga guudka saartee gucandhada idiin dhigay guumaystayaasha ragga daba guclay nabid geedkaad hadh bidi lahayd ragga gudinu qaatee lacaginiyo dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagoba idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weydi maankee bal gadaal u laabtoo gabdhayahow mar kala shira inta inan gashaantiya loo xidhay garayskee yurub geesaheediyo dhulalka galbeedkiyo guri carabi leedahay goob kastaba ha noqotee gacandhaaf shisheeyuhu kaga furay guntiimada ragga aan ka gubanee geyigeenni kala jaray idinkoon garta u dhigan gogol inaad u fidisaan geli weydi maankee bal gadaalu laabtoo gabdhayaho mar kala shira aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxaad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladdii gobaad dalkan maraykanka waxaa maanso ka soo diray hal abuur lagu magacaabo faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seeblabood wuxuu jawaabo u dirayaa hal abuurro kala duwan oo silsiladda gobaad ka qayb qaatay abwaaniinta gabaygiyo geeraarka tirisiyo suxufiga goleeyow giddigiin salaanguud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geli maayaarar dheer weligay ma goodiyin goolaaftan ma aqaan runta geesna kama maro goobta waxa ay keenaya sheekada gobaad iyo gunka aan u daadego gartu waa adkaato gobaad la isku mari waa nimbe geeskaa uu rabay ula gudubyay maansada galbeedkii ku noolaa kii gudaha joogiyo gabadh odaygini ku faaniya gabadhii tahriibtaba laysu tabi gantaalaha gacan baan la qaadine afka goodi kuma yara nin kastaba garkuu rabay ula gudubyay maansada aniguna garaadkay wixii ila gudboonaan ka geysta ee maqal waa gadda u horraysee xamar gaararkeediiyo guriceel baraaw iyo gosha reer kismaayo iyo godin labiiyo xaafuun gaalkacyiyo garoowi iyo galnisoor hubiyo gorol gar kastaba ha noqotee ragga gudaha joogo geelu inuu dhalay iyo lo-da geeska weyn iyo geenyada ku faanow goob lagu nagaadiya haddaad guri u haysaan dalkeedaoo gobnimo taal gobaad kama tahriibteen saxaraha ma gudubteen gaajiyo haraad iyo geeri uma bareedheen ma go'aansateen yurub nolosha guunnimada le gaajadiiyo cayrtiiyo geerida waxaa baday waa colaadad guuntoo dalkeedu gubayso guluf baa ku raagay xaggee gabadha loo celin goco oo isweydii adigaan xilkii gudan dadka gacal walaalayn dowlad gaamudhaan noqon giyigaagu dhacan yahay gobonimadii maqan tahay gobaaday igu soo noqo waa garasho yaab leh marka hore sax goonyaha xaggee gabadha loo celin ka gudbaya waxaan idhi yurubtaa galbeed iyo finland gaararkeediiyo gotan baakan joogo intuu gabadha caashaqay gidaarka uga wacayow gawaarida dadweynaha guryahan anaa iskale ganacsada ayaanahay been la isku guursado laga gudubiyo waayahan dumarkii waxgarad noqoy kaa gadiya xeel dheer runbay galabta joogtaa gacan haadis been iyo hadalgool ma dhaliye adigaaba go-ayoo gundhacayra qaato tareen guudka saarane gobaad maxaad u haysaa marti galabta timid iyo tii gelin dhaxaadkii guuraha ku socotaa garaam reerku siiyiyo gogoshay ku murantaa waxaan uga gol leeyahay adoo gaal ku hoos nool gundhacayra lagu baday gacantaadu maran tahay haasaawo guur iyo gobaad ha isku ceebeen labadii gugoodiiyo garaadkoodu siman yahay garabka isma saadhee gobaad ha isku ceebayn laba qaawani isma qaado ka gudbeeye waxaan idhi gobaadee inaadeer saxaraha gungumahala magafiya dhibkiisii badda gayraheedii hadduu guurla kaa furay gallad eebba weeye mar haddaad galbeed timid yurub gobi ma joogtee gobaad horey u soo soco garoonka new york iyo washington mar soo gaar gobta cagaha soo dhigo gaari aad ku socoto iyo baasaboor gorgoro iyo shaqo gooniyaad helin haddaa guur u xiistana gundhacayr nin qaati iyo odayaal gaboobiyo duqa gini ku faaniya garcadaama joogee gayaan kula facaa badan waxba yaanse gabaygiiyo geeraarku ila tegin aan gobogobeeye godob baan tirsanayaa ma og tahay gobaade markaa tiri gayaan ma leh raggu geedxun wada noqoy dabadda iyo gudahaba gar kasta uu ku nool yahay guddigoodba waa seem inay taasi godob tahay gobaadey ma moog tahay inkastaad waxgarad tahay xilka gabarna mudan tahay guriba ay haweenoo xaajada guracan iyo gafka kama xishootaan caku gebi dhacgi imisaa nin geesiya shiikh diinta kala gura halyay gaana nugu jira imisaa garsoor iyo ruux godobta necab iyo baari gacala nugu jira raggu wada gob weeyo gabay laguma tirin kara adinkaa gadoomo gaalada warkeediiya casri garabsanaya iga daa gilgilashada waxba yaanse gabaygiiyo geeraarku ila tegin saddexdaa goloysiyo gunka aanu daadego waa gadda u horrayse garaabada kan cunaya gowsuhu dhammaadeen gabay howlihiisii wuxuu heli gayaankiisa gadda kale waxaan idhi gododlaha midkaa tidhi saddex kay u gaadhiya afar wiilka guursaday kaasi gododlo maahe waad geesi diin jecel ku galbaday xaqiiqdii sunnihiina guud xiray malaha gaalla dhaqan iyo gar kalaad ujeedaa gadgadoonka igadaa gadda kale waxaan idhi midkaa tidhi gundhada iyo guntiga waxay ku haystaan wuxuu gaadayaa dumar taasi waa gar ee xaleh guurnima wadaagteen ruux gogosha kula yaal waxaad ugu gargaadheen inaad gocotid waa ceeb guri baay haweenow haddaad gacan sarraysaan gafafkiinnu badanaa waraabaa gu hore yidhi arigooda goosmiyo geelooda soofaba haddaan guudka ka aqaan gees ayaan ka mari lahaa caqli guunuhuu qabay aniguna garwaaqsaday u garaabay bahalkii gaday maanta joogiyo markaan eegay gooyaha waan gartay aad buu u mahadsan yahay abwaan faarax maxamuud axmed oo ku nool dalkan maraykanka dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka qaybtan aad dhegaysanayseena waa qaybta lix iyo tobnaad dhegaystay haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato fadlan isku day marka hore in aad dhegaysato qaybihii hore u baxay adiga oo ka helaya bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka marka aad qaybahaas dhegaysato fadlan waxaad hubisaa in maansada aad soo tirinaysa ay waafaqsan tahay godka maanso islamarkaana aad la jaanqaadi karto sheekada ay silsiladani ku socoto waxaadna noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayuu ahaa ismaaciilow xitaa gabdhihii yurub joogay halkaana isha ku soo gadayaan talo Kuma s- iyo afarta ugu soo kuma fiiqan soo godayaani waa loo sax waa loo lul ma maqli jirto waxaa balag baa laylola qof baa doonaya inuu halkan yidhaahdo kaaleya marka dabin baa loogu dhigay marka iyaynaan go-aanka horta ku xukumin haye hal abuurka reer maraykan unbaa intuu maraykan la caashaqay habli haye wuxuu isleeya marka wuu ugu faanay wuxuu leeya halkaa wax meelaan aniga iyo halkan imow kaaleya waa halkii dunida looga talin jiray washington iyo new york iyo meelaha kaaleya weli marka waa xeeladii la dhihi jiray dumarku boqol bay maaragtay ay haasaawiyaan mid bay kala baxaan marka Kun- intaasoo dhanaa kuna way la isbuuranaysa hadlaan kowna way ka Haa, qaataan marka intaasoo dhanaa isbuuranaysa marka waa xeeladiisii gaarka ah xeeladaas isleey kaga qaado ragga badan ee soo hadlaya soo gabaya waxaa tahay maxamuud mascad aanu gudbo oo minneabolis jooga iyo xubinta cayaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee everton iyo arsenal ayaa kulm- ku kulmay garoonka goodison park ee magaalada liverpool oo ay ku ciyaarto kooxda everton ciyaartaasi ayaa waxay ku soo gabagabowday laba iyo eber waxaana labada gool heshay kooxda arsenaal ay u dhaliyeen ciyaaryahanada dani welberg iyo alex wiobi oo isagu ah ciyaaryahan da'yar isla markaasina ka yimid heerarka hoose ee kooxda arsenaal oo waxa uu ciyaaryahankani kooxda arsenaal ku soo biiray isagoo siddeed jira waana ilmaha ay soo barbaarsatay kooxda arsenaal ciyaaryahankan alex wiyobi ee goolka labaad u dheliyey kooxda arsenaal waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa waddanka nigeria wuxuuna macallinkiisa arsen banka ciyaarta kadib sheegay inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal wanaagsan isla markaasina ay taageerayaasha arsenaal wax wanaagsan ka filayaan mustaqbalkiisa ciyaaraha chelsea oo gurigeeda kula ciyaaraysa west ham united ayaa waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday laba iyo laba oo barbaro ah kooxda kubadda cagta ee west ham ayaa ciyaartaasi gool la hormartay oo ciyaaryahanka la yidhaahdo manuel lanzini ayaa gool u dhaliyey kooxda west ham hase ahaatee daqiiqadii afartan iyo shanaad fabrigas ayaa u bareejeeyey waxaana kooxda west ham gool kale ay la timid markii ciyaaryahan andy carroll uu qaybtii dambe ee ciyaarta gool u saxiixay fabrigas ayaa mar kale gool u dhaliyey goolkaasi oo rigoora ah hase ahaatee uu maran muran fara badani ka taagnaa crystal palace oo gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda leicester city ee horyaalka dalka ingiriiska hogaaminaysa ayaa hal iyo eber loogu awood sheegtay crystal palace waxaana guushan ay gaartay kooxda leicester city ay ka dhigan tahay in horyaalka dalka ingiriiska ay haatan ku hogaaminayso dhibco gaaraya ilaa iyo toddoba dhibcood aan idhaahdee waxay ku hogaaminaysaa siddeed dhibcood oo waxa ay ka sarraysaa kooxda tottenham hatisba oo iyadu kaalinta labaad ku jirta hase ahaatee maanta kulamadeeda ciyaari doonta watford oo gurigeeda kula ciyaaraysa stoke cityna waa loo awood sheegto laba iyo hal ayaa lagaga badiyey kooxda westbermage albion norwich city ayaa ka badiso hal iyo eber ayaa lagaga badiyey weliba waxaa lagu ciyaaraya guriga westbermage albion swan city hal iyo eber waxay ku martay kooxda aston villa waxayna ka dhigan tahay haatan kooxda aston villa in ay sanadka dambe ku noqon doonto ciyaaraha seribida ee dalka ingiriiska imboli waa waddanka talyaaniga ee haddii aan aado balermo ayay baraajo eber iyo eber ah la gashay rooma iyo inter oo ku ciyaaray gegida olombic stadium ee magaalada romna hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala baxeen waddanka sbain sportis gion atletica madrid ayay ka badisoo laba iyo hal ku qabatay waa kulan mucjiso oo la yaab leh dad fara badina aanay filaynin in atletica madrid laga badinayo hase ahaatee saddex dhibcood ayaa jeebka lagaga shubta garanada raya valakano ayay laba iyo laba bareejaha kula ag dhacday halka real sociedadna hal iyo eber lagu suldaaray oo las balmas ay ka xoqatay deportiva lacarunia laba iyo hal dirqi ah lavanta ayay ku martay halka real batis iyo malaga oo kulmayna ay kooxda kubadda cagta ee malaga hal iyo eber ku badisay dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee maantuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascade oo idila sidaa iyo nabad gelyo
maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya caashar maxaa kaaga baxay adigu ma horta baaska mise aniga kubadda cagtaan ka helaa ismaaciil haye markaan soomaaliya joognana waxaan maqli jiray waxaa la dhihi jiray kahaalshada ma Haye.
aqaana malaha afka talyaaniga miyuu ka yimid ilaahi hadda ma aqaana meel la waa saara u laakiin egtay talyaani waa kubadda cagtan aad uga helaa weliba markaan daawanayo dadka horteyda joogo dhanlaadan kala daala waxaan mudanaa waaw kubaddiisato waaw haye haye
haye.
laakiin laakiin kubadda cagta maraykanka halkan haye ismaaciil si kale looga yaqaanaa haye waxaa lagu leeyahay cayaar baa socota oo kubad caga haye baa laleeyahay markaasaa nooc kale loo cayaaraa haye marka ilaa iyo hadda waxaan fahmi lahay qaabka loo cayaaro kubadan lala cararayo ee qofka intuu maanto dhan lays wada buurto oo qofkii inta dhexda lagu dhego uusan dhaqaaqayn kaaga darana dalkan maraykanka marka cayaartaas ay ka socoto Mhm.
dadka oo dhan waa inay ku xasilaan meelay cayaartaasi ka daawan karaan wax kale telefishinada kama socdaan wax dhaqaaqaya male sida loo jecel yahay welibana annagii ma bilowna welibana waxaa jirta een, eh, xilliyada haddeer kubadahoo kale maraykanka Ah, haddeer s- waxaa la- super football bay ahayd baan filaya kolba waa- aad baa layga badiyaa ay, Xil- ma- eh, Super super Bowl.
bowlka oo kale een, xilliga la yidhaahdo kale ah, waxaa laga yaabaa malaayiin doolar in laga sameeyo xayeysiiska yare soddonka sekena soddonka da- Second, ilbiriqsi ilbiriqsi Ah, in laga sameeyo macnaa waxaa laga yaabaa tv-ga habeenkaa in lagu soo beego macnaa waxaad taas ku muujinaysaa daawadayaasha waa tv-ga ishii daawanaya dadka maraykanka jooga oo dhan ayaa saddexda soo boqol jeeda.
iyo dheeriga milyan ahaa oo- oo iska ku daa dhacaysa.
waxyaabihii kale waxaa kale waxaa kale iska daa soddon sakin baa laga yaabaa ama toban sakin oo eh, toban ilbiriqsi xayeysiis yaroo soconaya ayaa shan milyan laba milyan hal milyan macnaa lacag badan tv-yadu say u kala shacbiyad Mar- badan yihiin.
marka waxaan garan waaya ciyaartaasi dalkan maraykanka oo keliya horta laga ciyaara saan qiyaasay waxaa laga yaabaa inay uga caansan tahay marka cayaarihii kale kubadda cagta ee dadka soomaalida ay aadka u daawadaan ee arsenal iyo chelsea iyo manchester marka la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay dad yar daawadaan laakiin aysan caan uga ahayn dalkan waxaa kaloo maraykanka dee kasii sida super daran bowlko kale tif- basketballkii baa jira macnaa kubado kale ayay basketballko kale waa meelaha dunida dee ugu horey marka Da- da- iyagaa dalalka iskale.
dalalka duniduna way ku kala duwan yihiin hadeer ingiriiska oo kale waxaa laga yaabaa kubadda cagta kubadda cagta ayaa kaalmaha hore ugu jirta Da- dalal kale waxaa laga yaabaa kubadda xeegada dalal kale waxaa laga yaabaa tennista dalba wax- wax- waxay- waxayna ku xidhan tahay duruufta iyo waayaha marka uu xilliga nimbe cusub yahay.
ceesaantiisu uu ceel la tagaa samahayn Aad iyo aad.
sida la dhihi jiro waa tahay dhinacii heesahan ismaaciil oo soo gaarna markan maxaa noo haysaa Ah, maxaad inoo haysaa miile muusig waa dhegayga markii la soo garay waa tuma agagaarka wadnaha haddaanad ku ool aqoontaydu ereyba ma keeneen axmed maxamed good shimbir iyo codadka mogol ay goobba iska dhigta adigoo adigoo oridayda noqdo ugu dalay codkiisa oo kalean keeni kari waaya cashe waaba iska dhigi lahaa xanaada ku hela meeshay magol leedahay uurkayga wuxuu qaboobi lahaa aasaagay waxaan ka adkaan bal lahaa sideedii in yar aniga yooroos kula gala magool baa ku luuqaynaysa codadkaasi magool iyo axmed maxamed good shimir ayaan kusoo gabagabaynayna guud ahaan idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a mar kale intaan hawada ku kulmayna galabta afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Thank
This program has come to you from the Voice of America, Washington.